maamulada Kilifi iyo Mombasa ayaa waxay guud ahaan countiyadaasi ka kala xarimeen in qaadka iyo geedka kale loo yaqaan maquuqaaga loo isticmaalo sida qaadka labaduba aysan lagu iibin karin gudaha magaalooyinka sidoo kalena dhammaan uu ka xariman yahay in laga soo qaado deegaanada Meru lana keena degmooyinka kala duwan ee xukuumadaha Kilifi iyo Mombasa ay ka kala kooban yihiin labada gobonatoor ayaa siyaalo kala duwan golayaashooda wasiiradu waxay si rasmi ah ugu dugan in arrinkaasi khatar uu ku keenay arrimaha bulshada nolosha iyo isbedelka dhaqaalaha ee maamuladaasi dhalinyarada ku dhaqan iyo weliba dadweynaha kala duwan oo haatan saamayntii ugu cusleed uu ku yeeshay dhanka dhaqaalaha iyo weliba noloshoodaba xuseen macalin maxamed waa wasiirkii ugu cimriga dheeraa la soo shaqeeyay dowladihii kala duwanaa dalkani kenya wuxuuna ka warbixinayaa go-aankaasi iyo hanaanka uu saameynta ugu yeelan karo bulshada guud ee dalkani kenya laba county ayaa mamnuuceen iibsiga qaadka iibsiga qaadka soo gelinta iyo cunidda qaadka iyo muqookaaga labadaa county oo ku yaalaan gobolka xeebta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen labada barasaab aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka waxaan kula talin lahaa madaxda gobolkaas waqooyi bari waa meesha ugu daran dhibaatada weyn uu u geystay qaadka iyo midkan kale hadda soo baxay ee la yidhaaha magoogaaga ee qaadkiiba ka sii daray oo ninkii cunaana dadkii cunayna ay ku waasheen dhalintiina halaagay meesheenna waxaan ka bilaabno qaad ma ogolin magoogaa ma ogolin aan dhahno marka yaynan cabsanin maxkamadda baa la tegi iyo meel baa loo kici yayna ka cabsanin madaxdeenna saasaan kula talin lahaa moses kiminga waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsanaya qaadka afmugi ayuuna furtay.
Nilipokuwa nauza muguka ulikuwa unanisaidia kwa njia nyingi, wazazi wangu nyumbani nilikuwa inawasaidia pia vyangu binafsi pia wa school fees nilikuwa nalipa nayo.
tan waa arrin aad u xun annaga dignina lama siinin maanta iyo shalayba wax shaqoon haysana ma laha qaadka weeye meesha noloshanada aynu ka soo saaraynay marka culayskii ugu faraha badnaa ayaana saaran carruurta iyada iskuulladii way iskaga harayaan waxbarasho ma heli karaan haddii qaadkaasi aana loo fasixin waxaan codsanaynaa in arrinkaasi dib loo fiiriyo mary wanjira waxay ka mid tahay dadka qaadka ka shaqaysanayay gudaha degmada kilivi sidoo kale waxay ka cabanaysaa in qaadka uu ahaa halka ay nolosheedu ka soo saaranaysay culayskii ugu faraha badnaana haatan dhanka nolosha uu soo kasoo food saaray hii hatuna mahali pa kwenda, hatuna kazi. Kama mi mwenyewe sina kazi kabisa, nashindwa mahali nitaenda, nashindwa mwenye atanisaidia.
laba maalin maana shaqaysanin waxaan cunna haatan ma haysano noloshii ayaa ciriiri nagu noqotay qaadka iyo makookaaga wuxuu ahaa meesha nolosha aan kasoo saaranayn cabsi fara badan ayaa haatan nolosha naga haysato annaga umaana arkaynin qaadka inuu muqaadaraad yahay laakiin haatan khatar ayaa dhanka anaga soo nasoo food saartay waxaad arki doontaa caruurtanada oo derbiyada taagan ama dariishadaha jabsanaya isku soo celceliyo arrinkan ayaa waxa uu noqonayaa midka ugu hadalhaynta badan dalkani kenya dhaqaalaha ugu faraha badnaa ee qaadka kasoo geli jiray countiga meeruna waxa uu noqonayaa mid saameyn ku yeeshay shacabka iyo hogaamiyaasha kala duwan ee gobolkanna haatani waxay hadal hayaan in hogaamiyaasha gobolkani ay tillaabada haatan naasir shariif iyo weliba dhiggiisa kiliifi ay qaateen ay qaataan sidoo kale qaadka iyo makuuqaagana ay ka joojiyeen guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya oo halista ugu faraha badan ku hayo dhaqaalaha ugu faraha badanne laga qaado lana geeya degmooyinka kala duwan ee countiga meru iyo embu oo halka makuuqaaga laga keeno maxamed faarax shire v o a garissa